bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh hamiin fayla kulanti fayla akhyaaray meelwalbo isin roogtaan iyo solboosiniin dhegaytaan bah ka dhowaada kulanku warsan oo wakhtiyadan oo kalen ku baragtan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiinka jimaadaha markii la kureeba hamiinyada kaliya ku dhugun sidaasaan idaacadda warsan hamiinnima khamiisa u jimaaniya hooydaayta taariikhdaniya kabeeganta sagaalka bili lama sannadda lamada kun iyo tomiyo toddobada qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhayn isina dheega doontaan haddii ilaahay u sar weliba ku mid eh kuleed maalintii shalay haytii markii la dooradii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isla markaasna la dooradii madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi farmaajo weliba markaas haasku daba dhiyahaye hambalyada ka eedan ee madaxweynaha cusub ee soomaaliya lindirahay hoggaanka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne shariif xasan sheekh aadan weliba uusa hambalyan diray madawynaga la dooraday ee maxamed cabdulaahi farmaajo welina uusa aan rajayey in uusa ilaahay xilkanka eebayna kulunku warsan ee dhegaystayaal ka dheegi doontaan madawynaga maamul goboleedka koonfur galbeed oo hambalyo dirow saasoo kale dhegaystayaal qodobada kulunku warsan hamiinnimada uuna siinhayn isiina dheegi doontaan haddii ilaahay uusar weliba ku mid eh maamulka gobolkii kan degmada hogaamiyaal joog guddoomiyaha maamulka iyo weliba guddoomiyaha degmada weliba iyoona geeka shirjira iskakabadeenna magaalada baydhabo iyo oona saas oo kale hambalyo markaas andirang madaxweynaha la dooraday ee maamulwaa maamulka dawladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo welina markaas iyoona dhinijo sheegana in farmaajo uusa awood in leeyi isla markaasna uusa khibrad leeyi taasoo uusa shacabka soomaaliyeed ka hoggaamiye kor barnaamijka kulanku warsan ee dhegaystayaal ka dheegi doontaan cabdirashiida cabdulaahi maxamed guddoomiyaha maamulka gobolka baay maxamed waa cabdulaahi maxamed watiin iyo weliba guddoomiyaha maamulka degmada oo arrimogaas ku hadalaan isla markaasna diraayaan hambalyadiio ka eedan madaxweynaha la dooraday qodobada saas oo kale dhegaystayaal kulanku warsan hamiinnimada uuna siinhayn isiina dheegi doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo weliba uusan la hadlay shacabka soomaaliyeed isla markaasna uusa ankabaagi in iyo isdejiyaan waana iyo minitaadii oo ka nagdaan kureed markii guud ahaanba caalamka iyo weliba magaalooyinka gudood dalka soomaaliya aan kagu wiin luku dareemi shacabiyaddii iyo weliba taageerada madaxweynaha la dooraday ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo kulunku warsan iyo dhegaystayaal ka dheegi doontaa madaxweynaha oo arrimogaas ku hadalow qodobada saas oo kale hamiinnimada uuna hasiin gudbi doonna isiina dheegi doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid eh tiro markaas deera sagaal qof yaan amuudi aanu kubadnan jiifan cudurka kalooraha mashruumbiyoodka oo weliba saacado ka hor ku dilaaciya ama ku bogi deegaanka buurdhuxunno ee gobolka bakool xarumaha caafimaadka ee deegaankaas buurdhuxunno weliba la sheegahay in xilligan yohguud aafiyan dadka markaas haridida cudurka shubambiyoodka maamulka degmada weejid weliba usa kukaydhadhaamiyay arrimogaas isla markaasna usa kabaagay in walla kukabada xaaladda intii ee faraan ku bana gudoomiyaha waa guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada weejid caddow cabdiraxmaan oo waraysi aan isiinku haya iyo barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheega doonta taasoo kale maalmoogi lahadhaafi magaalada muqdishow jididya weliba haayana toohirin isla markaasna magaalada muqdisho dhadhagaagii horay linkabarada iyo anjarna welina guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir sheekh yuusuf jimcaale uuse sheegay in lagu bilaabo geeka jididkii iyo reed anfuran isla markaasna shacabka markaasa xorriyadda iyo ka mara koraan jididkii ciidamada iyo nhirinayti ee maalmoogi doorashada iyo dareerka barnaamijka kulunku warsan ee dhegaystayaal ka dheegi doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo arrimogaas ku hadalow qodobadaas iyo qodobo kale oo ana siinka haya hayaa kulunku warsan hasiinku gudbii doona barnaamijka waliba ha saaray sida cali muuse maxamed cabdulaahi nuur aadan isiina dareer siihay saalax cali maxamed qays ee farsameeyahaye mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan ee hawadiiseen kulanna qaybo hore ee kulanku warsan iyo gudagala qodobkan koreeyay hamiinnimadan barnaamijka una ka fiiriyaan weliba usa nagadaya kureed markii hamiinkii xalay haytay lahadhaafi doorasho markaas ku dhiidii muqdisho laka dooradii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya isla markaasna la dooradii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo weliba haasku daba dhihaye hambalyada ka eedan ee landirahay madawynaga la dooraday madawynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo magaalada caasimadda ee muqdisho ruuga weliba uusa hambalyo indiray madaxweynaha la dooraday ee mudane madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale ilaahaan u mahadcelinaynaa waxaan u hambaliyaynaynaa madaxweynihii shalay la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ilaahay u rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed kii nabadooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda keena uu ku guulaysta in ilaahay ka dhigo xilkana in ilaahay u fududeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynaynaa isbeddelka oo dhacay inuu isbeddel ummadda soomaaliyeed aayaheeda ka taliyo ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageeda iyo nabadeeda ka taliyo inuu ilaahay ka dhigo waxaan u rajaynaynaa in ilaahay ummadda soomaaliyeed abaarta iyo colaadda iyo rafaadka iyo dhibabka iyo cudurrada hayo inuu ilaahay ka bixiyo ummadda soomaaliyeed in ilaahay qalbigeeda isku keeno ummad ku kalsoon dowladnimadeeda madaxweynahoodana ku kalsoon inay noqdaan madaxweynahan waxaan u rajaynayaa inuu noqdo madax hogaamiye insha allah taariikhu leeyahay nin taariikh leh oo hogaamiye ah oo bulshada aada hogaaminteeda iyo hadalkeeda ku fiican waaye runtii waa soo wada shaqaynay nin geesinimadeedii aragtideedana leh oo dalkana inuu wax ka qaban kara aan aaminsannahay waaye waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayagana inay la shaqeeyaan caalamkao dhanna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha hadda la doortay ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaa dowladnimo iyo sharaf ayaan u rajaynaynaa gaar ahaan reer koonfur galbeed anoo magacooda ku hadlaaya waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay madaxweynaha la doortay dhammaantiina meel kasta ay joogtaan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolladaba ha lagu hambaliyeeyo hana la soo dhoweeyo marka aad aadaan u mahadsantihiin madaxweynaha la doortay annagoo soo dhaweynaynaa waxaana leenahay runtii ummadda soomaaliyeedna waa taariikh fiican maanta in laisbedelo ayadoon qori laisku bedelaynin oo cod laisku bedelayo baarlamaanka soomaaliyeedna waan u hambaliyeynayaa sida sharafta leh ee doorashada shalay anagaan hidheena ku arkayna ay u doorteen iyadoo oon wax dhibaataa jirin alxamdulilah isbedelo badanaa dhacay soomaaliya waxay ku socotaa dimuqraadiyadda jidkeeday ku socotaa alxamdulilah cabdulaahi yuusuf axmed ayaa isbedel cabdiqaasinaa bilaabay isbedel si nabaduu ku wareejiyey cabdulaahi yuusuf axmed allah yarxam asina waa la doortay kadib isagana si sharaf loo ku wareejiyey haddana madaxweyne shariif sheekh axmedaa la doortay alxamdulilah isagana marka dambe si sharaf loo ku wareejiyey haddana waxaa la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda isagana shalay runtii si geesinimo la ku wareejiyey xilka iyo sharaftii soo dhaweyntiisu ku sameeyey waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed jidkan furmay oo dimuqraadiyadda oo la maraayo oo hadda socdo in ay ummadoo dhan ay soo dhaweyso laguna wada socdo ummadduna ay noqoto dowladnimadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeedii isbedelka iyo iyadoon maanta qori laisku bedelayna laisku bedelo cod oo baarlamaanka soomaaliyeed meesha u dhig cid walbay u hogaansanto runtii aadaadaan ugu mahadcelinaynaa baarlamaankan waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha hadda la doortayna waxaan leenahay hambalyo cimri dheer iyo caafimaad iyo ummadda soomaaliyeed hogaaminteedii wanaageed ilaahay kuu fududeeyo ummadda soomaaliyeedna meel kasta ay joogto waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo waana salaamatin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madaxweyne shariif xasan sheekh aadan madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo hambalyo indiraay madaxweynaha la dooraday ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale guddoomiyaha gobolka baaya cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo guddoomiyaha maamulka degmada baydhabo cabdulaahi maxamed cali watiin cabdulaahi cali maxamed watiin waliba isuna dhiniga kiijo ku jirana hambalye oo ka eedan madaxweynaha la dooradi waana yoon rajayan in ilaahay xilkiyoon ka eebayna
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan shacabka soomaaliya meel kastiyo rogan iyo maamulada maamul goboleedyada dhammaantoogii meentan maray maarni hambali oo ka eedan maarni guulideedii madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay maarni ilaahay ku guulaysiyey tartankiisu gali haway may buwa waliyadii dhanka faraxu may lahaade janis faylya may buwahayaa ilaahay kasii jaaniskaasoo ee jaanis shacabiyan iyo jaaniska somaarne oo kiika wadankan horunkusooda korya may buwaha ilaahay kasii meela naalo shacabka kaaladaas iyo maamul goboleeda kaaladaas meela insha allahu soomaaliya iyo maan rajayna hilankii soomaaliya guul iyo iyo nabadgelyo iyo barwaaqo kadaboolo fadimus ilaahay kuweela ummado soomaaliyeed ummado maybu hadaali walbadan mayba markaas wadanka dagaalo badan iyo walbadan maybu ayaha ka daalin geeka maybu ahaa ummadii tamay jawaabinga taha in ummado noogtay geeka nabadaaringa tamaybu ah yaanu dusaas xaqiiqdi halay madun aragnay soomaali oo dhan oo maarana dabaaldegaas u laha dhawaayo in sheegada mudane farmaajo guulisa ka deeriya magaalada muqdisho tartanka soo gali marka maylana hadda guulaysay mayn baahanta ka faa'iidaysi yaan baahanta oo ka faa'iidaysigaasi may buah awalan shacabka iyo dawladda iyo maamulada hoob wada shaqeeya may aaminsanaha in soomaaliya maarane xaaladan geeka kajarta ka baxa korto waana isgarab soo korto waana insha allahu guulfayl may buah laka deeri kora dhinaca ammaanka iyo kooxda nabadiidka mayba lakala dagaalamo karo wadanka may barwaaqo iyo bashbash mayba lan horseeda karo marka guuluunkeenu mayba farmaayo deerimeer kore mayba guul oo shacabiyan iyo maybu ahaa iyo deeri inkastoo geeg wamaan wanbogd maybu ah wallaanka dooran laakiin may dareemaanse geeg samaarna shacabka soomaaliyeed meel ka siro maybu aan ka hambalyahay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka madaxweyne meelkale fursaddan aad hel oo qaaliga ee ka faa'iidaysoy ra-iisul wasaare kiin nagada oo maarane firfircoon oo ummadan geedka dantiya ka damqado inaad maybu ah ummadahan doortay maybu insha allah yaa kay kale taliyaan oo dhalinyaro eh oo geedka ummadan horseeda kor nabadgelyo iyo horumar bilaaran horseeda kor maybu insha allah yaa yaa kiin ka bogaadiyana guulin aad diir maybu eedeeda maybu ka mahadnagaana xasan sheekhna maybu asuuna mayn ka mahadnagaana afartii sano usla hamari maybu ummada meelusa sheeni maybu meefele maybu ah sheeni lana madaxweynaha dhamaantay ku hureen lamba meelo sheenay marka farmaajo isuuna geedka meelus ka bilaabo oo geedka jamhuuriyadda federaalka somaaliya kahana qaadimay buu ahaa iyo xaqiiqda rooga marka janaskan kuwii may buu ahaa nakala nagawmay buu in geedka guul oo shacabiyan ay usamay buu haysada oo keliya lambaahimay buu in shacabkii iyo ciidansho iyo maamulyo liska hir lambaahimay buu ahaa ya mileeta oo mudana may buu ahaa geedka insha allah umahanoogday oo hadaalay oo mayba horumar badan diyaaran eeg mayba insha allah yaa ummadama in laku qowda lambaahin kooxda nabadiidka iyo laalalalankii carqaladay falow geedka ammaankan oo maaran soomaaliya insha allah kuwa doon aqalif in maaran la siwad jeelan kala dagaalamo mayba insha allah yaakin ka dad yaakin ka dadaalmaan adeen insha allah ilaahay guul ki soomaaliya ka neebsatay ku guuleys ilaahay ka wal insha allah salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah aan hambalyo ummadda soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan ugu hambaleynayaa madaxweynaha cusub ee loo doortay soomaaliya dowladda federaalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo baarlamaanka soomaaliyeed labada aqalna waa bogaadinaynaa turjumaadda ay ka turjubeen shacabka aragtidoodii iyo sida ay u doorteen madaxweyne magaranaysaa ummaddaas ay astaan u noqon kara oo la tilmaami kara maanta meel kastay soomaaliya ay joogtana ay muujiyeen inuu yahay madaxweynihii ay u baahnaayeen inuu yahay madaxweynaha aan u hambalyeynayna waxaan leenahay madaxweyne kusoo dhawow hawsha cusub waxa lagaa sugaaba waa in laga soo dhalaalaa adiga iyo dowladdaadaba ahamiyadda weyn ee bulshada soomaaliyeed ay u qabaan dowladdaada in laga soo dhalaalo ayaa muhiim ah taasaanu kaa filaynaa taasaanu kaa sugaynaa inaad hormuud u noqoto shacabka soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan waxaan leenahay sida aad u muujiseen aragtidiina ku aadan ama taageeradiina ku aadan madaxweynaha la doortay mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in aad haddana u garab istaagtaan oo la shaqaysaan meel kastaad joogtaanba keligiis wax qaban kari maayo ummadda soomaliyeed haddaysan garab istaagin haddii hawl noo wada taallo waaye waxaan leenahay annaga ka maamul goboleed koonfur galbeed ahaan iyo maamulka gobolka baay si gooni ah oo weliba dhabar adeeg lah ayaanu diyaar u nahay in dowladdaas madaxweyne maxamed cabdulaahi uu madaxweyne ka noqday inaan la shaqayno soo dhawayno bulshadayna ku baraarujinno in dowladnimadaasi la garab istaago hambalyo hambalyo meel kastaad joogtaan soomaaliya
saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey ma taqaan hadalka adoon waxba soo heensi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan sahal electronics stationary and cosmatics haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal electronic stationary and cosmatics waxyaaba aad ka helayseen bulshada waxaa ka mid a sida qalabka electronics iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b aysar tushiiba iyo isbedel iyo moobilada noocyadooda kala duwan not for not tree not five iphone for iphone five iphone six iyo samsom galaxy noocyadiisa kala duwan waxaad ka helaysiin sidoo kale sahl electronic rintijaro jiif iyo joog sida dhalooyinka tiiviyada oo la yar iyo weyn mashiinka maaqlada dhagoolayaasha makiinada dhiigga sokorta iyo tandhiikarka kosmatikska aad heli doonto waxaa ka mid a barfuunada catarada sida shaali lingi romanse habi one man show blue for women jesity on iyo off iyo waxyaabaha kaleo dumarku ay isku qurxiyaan sal electronics and stationary cosmetics waxa ay ku taalaa
waayahay dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo wiinoor daratan kulanku warsan qayboodii hore ayaa kuguda jirna qodobka kale ee barnaamijka hamiidnimada uuna ka fiiriyaan welibaa usa nagadaya madaxweynaha la dooraday ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo welibaa horyaale qodobo markaas dirow oo weliba aan ku muhiimsan ilaa shan qodob oo markaas aan ka horreyntii lambahanyi inuu iswaalku qabada haanaas oo ah amniga musuq maasuqa abaaro iyo weliba qodobo kale oo markaas gudaha dalka soomaaliya ku jara xilligan warbixin ku hadalaasa arrimoogaas welibaa qalankii buuggan qahday cabdulaahi maxamuud xafaani oo haninkoobow
madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba horyaalay arrimo badan oo ka mid ayeen amniga musuq maasuqa dowlad wanaagga iyo awaaro hadda soomaaliya saameynta kuwaalate haddaba hadduuna ka bilownaa dhinaga dowlad wanaagga madaxweynaha cusub ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shaqadiisan ku raytiya weliba yeetaa intuusu magacawa ra-iisul wasaare usoona rahow nidaamka four point five-ka taasoo soomaalidana inta badan walka qaybsadaas ra-iisul wasaaradan iyo weliba is magacabu doone golo wasiira kuriyad baarlamaanka niyo ansixii doona meelasaytiananka bilaawadaas shaqadii on ka horeyta farmaajo iyo weliba is ballan qaaday intuusa dhisow xukuumadda furiyaasa barnaamij shay siyaasadeed oo ka salaysan nabadyo nolola dhinaga macluulana sida hay-ado gargaarka iyo sheegayaan soomaaliya weliba hadugu jare hunguryaraan eedan doran deegaano badan iyo saameynta kuwalati abaaro malaayiin dad aya weliba iyo macluul qalkanka saayin kuriyad madka saameynta kuwalati abaaro waana weliba iyo haddaan baahanyin biyo iyo hungura iyo daawa roobabkii deertahayna sifaylanin quban soomaaliya taasna sii xumaytay xaalada macluule iyo gaajada sida ba-an iyo saameyntan kuwalati ciyaalka haddaba weliba madaxweynaga cusub la kusugaaya sida gurmad deg dega usan kafadii lahaya dadka habaarta ka haysata qaybo badan oo ku mid ah soomaaliya xilligiisu ololada kajariif maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba sheegaya inta nololo soomaaliyeed iyo eedan liidata waana weliba tilmaamaya wadan eedan faqrisan waana welibana wadan eedan qanisan haddii la fiiriy khayraadka dabiiciga iyo ari madaxweynaga xilligiisa ololooyinka jari dhinaga musuq maasuqun hoona fiirina musuq maasuq iyo weliba isu ku mid ayaa waliyaabo eedan rididi soomaaliya sida lagu xusi warbixin dhowaan hasaartii ururka shaqeeyawa la dagaalanka musuq maasuqa warbixintaas iyo weliba la kuxusaya soomaaliyan kiya ku mid ata dalalkanka musuq maasuq badan ee dunida welibaana saas oo kale jaraya eedeymo la xiriira inta doorashada soomaaliya iyo kadhiide qaab la xiriira musuq maasuqa iyo wal isdowmaryo eedan haraya doorashada soomaaliya balse farmaajo iyo weliba isbalan qaaday intuus walqabada doona musuq maasuqa xilliga iska jari ololaga doorashada welibaana dalalka dariska usa ka eedayay intiiyo faragelinka hayana hanaanka doorashadeed ee soomaaliya dalkaana ganaamee dadkaanana ganaamee yaari farmaajo xilligiis baarlamaanka la hadalaya ee ka hor doorashada welibaana usmeylasay si cad usan ka jeediyay inta doorashada la musuq maasuqaaya dowlado kalena iyo ku dambeeyaan xilligiis ra-iisul wasaaraha iyo weliba sheegay intuusa isbedel ka sameey doona qaybo dhaqaalada waana usu mushaaran qori doona shaqaalaga dowladda iyo xildhibaanada dhinaga amnigan hoona fiirana sugawka amniga iyo weliba isku mid ayaa caqabadooyinka weyn ee madaxweynaha cusub hadda wajaha doona dowlad iyo weliba ay dagaal kala jartee xarakada al-shabaab oo deegaano fara badan soomaaliya iyo ku haysadaan dhawaanya xaytimada ciidamada al-shabaab iyo qabsadana magaalooyin taasoo ciidamada etoobiya iyo banaayan farmaajo iyo weliba sun aragay intio jarana caqabado horteegana dhinaga amniga inta dalka lagu suga mushaharka dawladda waa intanaynan aragna hadiyadda aynan araga xag iyo dawladda kaleeyaga wadana ka xiriirowna majaraasa madaa shabaabku adkaane iyo baabuurtaanana ka raacaysaan yeeri xildhiis baarlamanka la hadalaya ka hor doorashada shalay ee kudhiidi hoolka afasiyoon ee magaalada muqdisho dalkiya weliba hadda ku jaree xaalad dagaal laakiin maana mooshiine inta dawlad iyo dagaal kale jarta dagaalkan weliba isu ku socda keliya haldhina al-shabaab iyo walwer right dawladan weliba yahayta oo keliya taasiyo is-cambaareeyowa welibaana madawiinaga cusub ee maxamed cabdullaahi farmaajo usuu wacad ka maraya inta dagaalka usunagadawa lama geesood waana ina seeda doona haddii oo nabad qaadayagna faylata haddii oo diidagna shacabka xildhibaanada dawladda kulligan iyo weliba anu dagaalla gala doona al-shabaab yaari madawiinaga cusub ee maxamed cabdullaahi farmaajo welibaanu sheegay inta ciidamada soomaaliyeed iyoon baahayna daryeela sidii iyoonu dagaalamana waan iyoon hanadan amniga dalka soomaaliya waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul macnaheedu waxaa weeye wiilasheenna dhallinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan mas-uuliyadda amniga waxaan aaminsanahay waa arkay markaan prime ministerka ahaa waxay u baahan yihin marka la siiyo inay hanan karaan oo ay dagaalyahano yihiin oo geesiyin yihiin markii xuquuqdooda meel loo saaro dhiniga aaminaada dawladda hoona fiirinona shacabka soomaaliyeed iyo weliba la sheegaaye intii hon aaminsaynayna dawladooda dalkaha mariya saas oo kalena maamul goboleedyada dhaariya dawladda helisan lahayna welibaana dawladoodii hore ee maray soomaaliya laka eedayaaye musuq maasuq iyo inta shaqada dawlad iyo ka kobayeenga dadkii on agdhowyeenga haddaba sidee uswalan qobda doona maxamed cabdullaahi farmaajo madawiinaga cusub welibaanu sheegay siyaasadda xalraadiyow ee khiyaano mee siyaasadda been mee siyaasadda balloonku bahowna mee adduunyadana maanu ku jarta diinta islaamkana maqabta inta been la sheego waana ceebo arrinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ee adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo welibaan intaasay raasiyey barnaamijkay siyaasadeed oon halka dhega aan anka dhegkii nabad in nolol soomaaliya intaas iyo anbaahanta nabad iyo anbaahanta dad welwaalow iyo anbaahanta oo wada jara saas oo kalena weliba u sheegay intii ay jarta isfahan la-aan oo dhex taalla shacabka soomaaliyeeda iyo ciidamada balse maxamed cabdullaahi farmaajo madawiinaga cusub welibaan uu sheegay intuu sii doona towbar wadaninimo leh iyo waliyo in dagaalimayan walayeeta
halow haa hamdiya haa haa idheegayte safayla inte roogta xudur hudur a ar hormuudna geeka fasixsan taleefanje may warreedkay ka hadalaasleyba kaale fiiri wali weelasa aha ee halli haliimeelu ku heli kowdhe aha hanagoya hayee haatay walla isgaarsiin la hubu unoo haanshilay salaan kaga qoraano hoomeen dhidii bidaano habartay iinka jeylay guraana isgaarsiintii haniinka marayday hindhowna ka feedanay ka hasalnay ka habriirni ehelkaana halowlay hor ku eraana hormuud telekomo walla haliintiyu ehelintiyadahe hadal fasiixsano hururkurrug iyo hawu hawu un lahayna lankeeda lahadalaas wal hortarooglay adaka alaso i welii babeesa moobeelka laakiin kiridaayo madiibo horleeda kuka edeegdaasa hormuud telekomma anta kale laku hele walle haliintiyu e haliintiyadahe gsmka hormuud telekom wayba ku helaase adeegyadii inka dambooyen calamka la kaxiisayaay sida efoger sms service dalmar international rooming oo eh adeega wareegow ka isticmaalas moobeelka walba ad roogda kaarka la hogow sama kaarka hormuud e v c balaa service moobeelka qaado iskudhii biilata sida biyo korontada iskuulaadka iwalilamid e top abiyu account easily callback adeega lenlenku mayba kuwada hariiriyi korte lamalang ilaa iyo sadilang call waiting e call conference ba hormuud hooliya siduu ak hiranaaneen shaqaalo la hubo xirfadiyo sarayto reer awtariinbowi reer haaweyle kaneebsadi haanhayne hawaduhu kumawje hadiignamo lahambaray hoodan seeto walaayad fadaasa madiibo horkiin ku heelayan isgaarsiin layska hadlaayo korwa hormuud telekoma kihirinaanoy ragii hanraabdhatiyo hood beedsida
dhegeystayaal idaacadda warsanya wiilnoo ladarartan qaybo dhexe ee barnaamijka yaha sideedna qodobka kale waliba uusa nagadeeya madaxweynaha la dooraday ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waliba uusa geeka ku hadalay dareenka kiigey ee ka-eedan doorashadii usa ku guulaysadii usoona saas oo kale hambalyeeyey xildhibaanadii shalay doorashada markaas dooratii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya saas oo kalena uusan la hadalay shacabka soomaaliyeed in garab istaagii iyo weliba taageeradii usa muujiyeen usa unkumahadnagow
bismillaahi raxmaani raxiim horta allah mahad leh suurtageliyey inaan hadda inala hadlayo iyo arrintii dhacday oo electionka ahayd saacado ka hor waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka jawaabay dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka shacabkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin taageeradiina buuxda oo aad mar walbaba ad taageerayseen waxaanse idin leeyahay shacab shacabka waxaan leeyahay wixii aad rabteen waad hesheen waxaad waxaad rabteen waxay ahayd dawlad idinka ah dawlad u shaqaysa shacabka dawlad ku dhisan shacabka dareenka shacabkana ku shaqaysa iyo rabitaanka shacabka shacabku way heleen dawladday rabeen anigana waxaan qorshahaygu yahay in dawladdu ay noqoto dawlad shacab ah shacabka iyo dawladduna waa isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo dhinac walbaba hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto amniga ciidamada qalabka sida iyagana waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hawsha culus aad ku jirtaan ilaahay haydin fududeeyo sii wada hawsha aad ku jirtaan waxaad la dagaalaysaan aada usoo jeedaan maalin iyo habeenba qolada horarka ah ee al-shabaab ee caruurta laaya oo dadkeena laaya oo hantideena burburiya hawshiina sii adkeeya nabadgelyada ilaaliya waxaan jeclahay dhowaan inaan inaan inaan maaragtay khudbad dheer aan dadka soomaalida guud ahaan aan u jeediyo inta laga gaarayo waxaan shacabka weydiisanayaa in la sugo nabadgelyada xasiloonida laga shaqeeyo waad muujiseen shucuurtiina iyo taageeradiina waa dhab weeye waxaad rabteen dawlad dawlad wanaagsan oo danihiina ka shaqaysa maxaanku yidhaahdaa ammaanada ka shaqaysa cadaalad idin keenta taasna way timid waxaan idinka codsanayaa waad muujiseen shucuurtiina inaad guryihiina dib ugu noqotaan hadduu eebba yidhaahdo mar dhowna waxaan rabaa inaan khudbad dheer oo faahfaahin aan ku faahfaahinayo vishinka vishinka macnaha aragtideeda dheer ilan xukuumadda iskala ahaan doonta qorshaha shaqeed anugu waxaan keeni doonaa waxaa la yidhaahdo aragti dheer oo xukuumaddaasi higsan doonto waxaan ka codsanayaa shacabka sharafta leh ee wadannimada leh ee soomaalinimada leh inay dib guryahooda ugu noqdaan wixii aad rabteen waad hesheen waanad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
idaacadda warsane magaalada baydhabiyan oo dhugustan dhegaystayaal qaybo dhexe kulanka warsanya ku guda jirnaa kolkuu dhow weliba dheega doontana waraysi unasan ku hayn dhinacaas iyo gobolka bakool gaar ahaana degmada weejid oo xaalada caafimaad dareelah ku sheegahayay balse ku hormarinoy magaalada caasimadda ee muqdisho maalmoog ilaha dhaafi magaalada muqdisho weliba ay ahaaytay too markaas jididka weyn ee muqdishaha galow hirinaayeen kureed markii doorashadii tan iyo shalay iyo dhiidii maalmoodii ku horeysay ciidankii iyo hireen jidadka weyn isla markaasna dhadhagaagii magaalada muqdisho uu sii yaraaday guddoomiyihii maamulka gobolka banaadir waana eedooga magaalada weliba uu sageeka ku hadalay xaaladoogaas ee cakirnaantahay ee shacabka maalmoga lahdhaafi ha la gudboonaaday waana uuse sheegaya in laku bilaabo geeka jididka iyo reed enforment
inta ay taariikhdu ku baagan tahay sagaalkii bishii labaad laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaan rabnaa maanta inaan halkan uga soo gudbinno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir hambalyo ku aadan doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo loo doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waan rabnaa inaan ugu hambalyayno waxaan sidaasi la mid ah aan leennahay mas-uuliyaddaas culus oo ilaahay uu ku dhiibay shacabka soomaaliyeed wakiiladoodina ay ku igmadeenna allaha kuu fududeeyaan leennahay shacabka soomaaliyeedna waxaan leennahay haddii idinka idaan la shaqaynina cid kaligeed oo ximbaari karto ma jirto marka taasna waxaan leennahay shacabka inaad u muujisiin kalsooni iyo wada shaqayn ayaa laynkaaga fadhiyaa isagana waxaan rajaynaynaa inuu noqdo hoggaankii samata bixi lahaa dalkan dhibaatada raagsatay ayaan isaguna u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo kii samata bixi lahaa intaa kadib waxaan rabnaa inaan u mahad celinno shacabka magaalada muqdisho oo muujiyey dhabaradayg iyo dulqaad codsigaynayna naga aqbalay labadii maalmood ee la soo dhaafay shacabkana waxaan leennahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leennahay waad mahadsantihiin sida aad noola shaqayseen waxaan sidaasi la mid aan rabnaa inaan halkan uga mahad celinno hay-adihii amniga ee muddada dheer soo taagnaa ee har iyo habeenba u soo jeeday amnigaasi sugitaankiisa iyo qabsoomidda doorasho inay ka qabsoonto magaalada muqdisho hay-adaha amnigana waxaan leennahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaa kadib waxaan rabnaa inaan magaalada muqdisho aan u sheegno shacabka deggan in ay furan yihiin in dib loo furo waddooyinkii inay isu socodkooda u caadi u noqdo haddii ilaa yidhaahdo waxaan leennahay taraanturooyinka iyo culaysyadaha ee shacabkana laga fududeeya markan kadib ayaan hay-adaha amniga ayaan ayagana faraynaa in laga fududeeyo isu socodka loo fududeeyo shacabka magaaladan oo muddada dheer soo dulqaadanayey sidaasi lamidana waxaan leennahay meelaha dhagxaanta lagu xidhay ama saambaagyada lagu xidhay ee isu socodka cariiri geliyey ayadana waxaan leennahay dadka ha furtaan ha furaano amnigoodana sida kale ha u sugtaano dhagax amni ma sugo carrana amni ma sugto amnigan ilaahay weyn baa gacanta ku haayo cid kastana mahaaraddeeda iyo makaankeeda ayadaa laga rabaa inay ilaashato laakiin derbi iyo carro dhagax lagu dhibay dad la dhigay oo ummadda lagu dhibaayo amni ku sugmi maayo sidaas ayaan leennahay iyadaasna waxaan leennahay sida amniga aad u sugan laheedeen ama loo sugi lahaa waa laga wada shaqaynayaa laakiin culayska ha laga qaado markaan hadda kadib shacabka ha laga qaado culayska shacabku waa soo dulqaatay muddo ayuu soo safraayey taasna waxaan leennahay mahadi ha ka gaarta shacabka mar labaad iyo mar saddexaad annagana guud ahaan waxaa naga rabaa shaqadayni inaan dardar gelinno siday ku socotay iyo si kasii fiican inaan u wada shaqayno ayaan idinkana idinka codsanayna haddaan nahay maamulka gobolka banaadir guud ahaan iyo baadi saxaafadda muddada dheer nala soo shaqaynaysay ayagana waxaan leennahay wada shaqayntiinna aadaan kaaga mahad celinaynaa oo aad mar kasta u tubinayseen shacabka magaalada muqdisho xaqiiqada ka jirta magaalada iyo dulqaadka shacabka ay muujinayeen iyadaasna waxaan leennahay saxaafadan waa uga mahad celinaynaa dhammaantiin waa mahadsantihiin halkaasay inoogu egtahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل فخارك طلبك إسلالة إيه الفرقان
ليو براكودو دسبداي نيت بكاركو الفرقان ليراو انت على فايل لشانيا لي ريمي لانجي باي باي قال جاك على فوق الوحي والاساس جاك فلما يجوك على أصلا نظيف كده baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan afugaade أقل فوق آسيه ماي agar shay dhanba si la infay إن بس أنين مجو يركو كاين بعد خطف لاي من اللي جي أنين ها بلانين بلتاي إعلانين بوغي بهولانين بوكوتي واي بشارو الشري بكار كالعرب كالإسمالة الفرقان يبرو سنكا خدك إلي بلسوي المغتين birlabi birdhede isku baabkoma ee bariimi isuguntuna iska baabkoma ee bakaarka qalabka dhismeed ee alfurqaankii liinbaahanayay qalab dhismeed liinko
waayahay dhugunsidayaal idaacadda warsan iyo wiilnoola daratan kulanku warsan qaybo jeeb dhex ayaa ku guda jirnay dhimigii iyo doorashooyinkii shalay iyo ee guulii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku guulaysidii mudane madaxweyne farmaajo ayaa weli ku guda jirnay dhegaystayaal maamulka somalilan isuna may ku eriyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، صحافة آه، gaarka loo leeyahay iyo kuwa xukuumaddaba waxaan aad uga mahadnaqayaa kulanka war saxaafadeedka ayaad ka soo qayb gasheen Ee, xuku- waxa- war saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay madaxweynaha loo doortay soomaaliya xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay soo dhowaynaysaa go'aankii ka soo baxay kulannadii isdaba joogga ahaa ee ay mudanayaasha golaha baarlamaanka soomaaliya ku kala coganayeen mudanihii loo dhiibi loo dhiibi lahaa hoggaanka iyo talada dalka aanu jaarkana ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waannu ku hambalyaynaynaa xilka loo igmaday waxaananu alla uga baryaynaa inuu xilkaa iyo mas-uuliyadda ku asturo jamhuuriyadda soomaaliya waxay mar walba muhiimadda iyo mudnaanta koowaad siinaysaa daris wanaagga iyo nabad iyo nab- ku- nabad ku wada noolashaha labada dal iyo labada shacab ee walaalaha waxaannu soo dhowaynaynaa nabad deganaansho iyo xal waara oo loo helo arrinta murugada leh ee soomaaliya rubuc qarniga ka jirtay jamhuuriyadda somalilan waxaa si dhib ah uga go'an in la derdergeliyo oo la sii wado wadahadallada somalilan iyo soomaaliya haddaba si looga gun gaadho wadahadallada laba- labada dal u dhexeeya waxaannu madaxweynaha cusub ee soomaaliya taladeeda loo loo dhiibay hadda ugu baaqaynaa inuu ka leexdo jidkii qaldanaa ee uu qaaday madaxweynihii isaga ka horreeyey ee ku suntanaa faragelinta iyo carqaladaynta qadiyadda iyo gooniysataanka jamhuuriyadda somalilan madaxweyne farmaajo waxaannu kula talinaynaa inuu muhiimadda koowaad siiyo sidii uu dalkiisa iyo dadkiisa ugu horseedi lahaa nabad iyo deganaansho waarta taasi oo ay ku jirto danaha iyo masladaha labada dal ee jaarnimo sidoo kale madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxaannu si cad ugu sheegaynaa in jamhuuriyadda somalilan aanay matali karin shakhsiyaad danaystayaal ah oo muqdisho laga cugtay waa maag iyo meelka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaamado cid aanay shacabweynaha somalilan dooran ama aanay xil u dhiibanin ummadda somalilan waxaa matala oo keliya kana mas-uula madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ku yimid doorasho xor iyo xalaala golo baarlamaan iyo golo guurti oo iyaguna ku yimid rabitaanka shacabka guntiiyo gebagabadii jamhuuriyadda somalilan waxay xasuusinaysaa madaxweynaha cusub ee farma- soomaaliya farmaajo in somalilan ay tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay nidaamka federaalka ee soomaaliya jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay in golo kasta oo caalamiya oo xaajadeeda lagu gorfaynayo ay soomaaliya hor fadhiisato ay kanala xaajooto hal arrin oo keliya qadiyadda gooniysutaaga iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan intaas ayaa war saxaafadeedka maanta ugu daarnaa wixii su'aala-
مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نرقى ذرى السحاب قل اجل دار العلوم داها بيدوها هوي حسنو أبابو ما دكسكي واك فسحو ma jarma fasax ma yeesana way dhimaday iyo kulmee walba way dhimaday dhimashooda daranaayna adala sheegase maad hooyaad adeerow adeerow beendisu ariika shalay dugsi gooye geegirna gooye maalinkan dhirfinya waa ko say haystaan adduunyada say haystaan saaxiibow doogu silay maaha ana maykiin haaye kuleeji nadiif e unogi fiikuune kii damiin e walbaradu ay dareero kada dareeraw dhijeeya akiyaar laynagada ulma laynagada wakiin haaye kuleejida daarul ulum dhaaha baydhawa leera unogunjeey hoo ada nadiifkiin
weli idaacadda warsanyaanoo dhugun sida ay tahan kulunku warsan qaybooje dhex ayaa ku guda jirnaa dhugunsadayaal qodobka kale walibaa usanagaday ay kulunkuuna ka fiiryaana ownimadan labaatan iyo afartii saa ee lahdhaafii deegaanka buurdhuxunlah oo qiyaastii soddon kilomitir anjarta magaalada weejid ee gobolka bakool waliba markaasi la sheegay in usukubogi cudurka shibambiyoodka ama kalooraha islamarkaasna xilligan la sheegahay in tangi intii cudurkaasi sameeyla kubogi iyo amudan tiro markaas koran dhaafa sagaal qof aanoo ku badanna markaas xilligan iyo jiifan gudoomiyaga waa guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada weejid ee gobolka bakoola cadow cabdiraxmaan oo koldhawayti aana qadka teleefonka ku waraysidii weliba uuse idinku warbiyay xaaladoogas
marka hore ilaa mahadsanta raadiyo warsan shaqaaleed gaar ahaan jacayloga wada waraysi qaado marka hore mahadsanti kan kale degmada weejid may ku jira abaar xuma ku jirta hagaashe dadkii oo deegaanada deganaydaan ayaa ayna abaaraha helaysi marka beerogii ibiru hoolay waldaaleen wallahayna hoolaan ku eedan magaalada kanulen shalayna mayla kulumeena populationkii oo haqaaxi oo saas magaaladan kooy jabadiina b e world vision oo survey ka socdan yakooyeen intaasay la kulmeen xaaladiyo baniaadamnimada iyo kasaguntii walaasa argeen waana ku nagadeen marka habeenka dhaqsiya badnaa waan ka badaalay lahaayeen gudoomiye markii una taas ku kooyna weliba markaas habaahahaya warar sheegow in deegaano hooskooyow degmada weejid uso ku dilaacay cudurka kalooraha oo weliba dad badanna xilligan usahrididi arrimoogaas mayninku sheego korta meelo cudurkaas uso ku kahina ama uso ku dilaacay intew
jacayl runtaa warkisaas iyo beeri jarta ee deegaanka leero buurdhaxooda oo soddon kilomitr ninjarta oo dhinaca waqooyi weejidka ku aadamsa iyo may ku dilaacay cudurka kalooraha may hata jiifta tumili gof tumili gof aa jiifta kalaba gof la dhamadeen cudurka mayla ku dilaacay buurdhaxooda waay oo soddon kilomitr ninjarta waqooyiga ku aadan xilli maa ku dilaacay cudurka ma waktida waa mise maalmooganba ku jari cudurkaas deegaanka buurdhuxunla xalay aa bilaawaday xalay markii lixsa ahayd iyaa ka bilaawaday xalay ilaa iyo geekalatyolay tirada guud ee cudurka xilligan aan dhambati xilla xalay cudurka usa deegaanka buurdhuxunla usa ku dilaacay tiro ilaa inta leeg cudurka usa hadan dhambati jacaylow may maraayta dhamashada todobay maraayta todobay maraayta meegaan jiifta guddoomiye tumaili yaa jiifta tumaili waayahay xaalad eedan doron ya ku jirta sidaada sheegtay deegaanka buurdhuxunla may qabateen tan ii xalay oo weliba gurmad ka eedan sidii lanku horseeda lahay ama walanku qabada lahay xaalada cudurka deegaankaas ku dilaacay jacaylow sidii ba horta may deegaanku jige may galanta ka ahaayeen nimanka shabaabka lero oo nabaddiidka ee galanta ka ahay waa deegaan oo degmada hooskooya waa say ahaatay hata galantiyo oo ka ahaayeen dalabooyinkii waa inaan isticmaalaa ina gabaabtii kuweeyeen maadaama aanay la xariirin sidii inuu walka deentii kornaya hata go-aanka ka jirna ee maamulka degmada may diyaarin yihiin hata qabanqaabiyahaayna deegaankaas ay daawada sidii ka deerin fadhiya qabanqaabiyahaayeen xaalad xuma ku jirta xaalad uga ku jirta waayahay wadatashi isinla samaytan hay-adaha caafimaadka dhinaga gargaarka qaabilsan degmada weejid ka sugan sidii sadanka dhaqsi aha badan daawooyin laka deersin lahay deegaanka buurdhuxunla wadatashi isin samaytan hay-adoogaas jarta guddoomiye ha ha xafiiska degmada may ka kulugnay ee dhammaan maamulka degmada iyo hay-adaha caafimaadka oo deegaanka ku howlgalow mayna la sheegay dhibaatada deegaanka kororti sidii walakageysi fadhiyaata go-aansha lanfadeeda geeka waan waa dhamay marka saacadahan ifoon leh sidii walakageysi fadhiya go-aansha yaa deerli waana walweelay haddii ilaahay saan hata kii sheegow dadka oo tala jiifa koloonaha tala jiifa markii saacadaha tumlikosa galabtay hayti may haayeen tumliko qofa haayeen tumlikosa ilaa saacada suuqati oo shan qof kala ka dad tumilita saasata maraayaan weliba xaaladii madmadinka dambe walaha ka koronahay mayl laka sheego kor cudurkaas oo weliba lakaxaqiijii kor inuu seeyey kalooro maadaama aad sheegtay in deegaanka maamulka dawladda uusan hoosteedana dad badanna cudurkaas xiligan harididi sidee ka ogaateen in cudurka uu seeyey cudurka loore sidii aba meelo maydooge dad caafimaad eh oo degmada wejid ku shaqeey jiray oo deegaan ahaan buu dhexlan degan walbisha ma shaqeey jiray oo health ee caafimaad ee iyo meelo kuwalgalahay m c h meelo kaga soo jiray ku shaqeey jiray waa daqaqoomule waayo caafimaadka iyo yar roog iyo yaan ilaharilahay hadii aan ilaharilaha maynan sheegaan eeda cudurka loola hantiyayey taasoo sababaas biyo iyo isticmaalayaan iyo mayihiina biyo oo dhamadaysanayna ceelal meelle oo xillada roobaadka biyigalow iyo war iyo isticmaalaya xilli kuleelana warka jara taasoo sababtay ee dadka caafimaadka nin gudbiyaya xarumaha caafimaadka ee deegaankaas may warbixin oo sii korta ee deegaanka buurdhuxunla xarumo kaafiyow dadka cudurkaas harididow yuwa mise dadka dad lahangaaday oo weliba deeg ama degmada weejid lahangaadaya jirta maya dad lahangaaday weejid lahangaaday male jahadow goob caafimaado oo bulshada cundhahay oo hata ku furaya maabajeerta m c da hata ku shaqeeyo male hasi yaro hata la tacaalahayan oo dadka caafimaadka daawooyinka siihayan wayb waa intii oo farmashiyaaka meele yani farmashi oo walaaku gadowna adii bosku kaasu kortay oo tuulo kiyaana walaaji madiiba dhamaadaya madiiba dhamaadaya wasaasin buyung mee marka goob caafimaado oo bulshadeena markaasay kula jirna male waayahay guddoomiye gebagabadii baaqaada diraasa ee ka-eedan cudurkan sidii walankuga badan lahay ee dadka xilligan la il daragna xaaladiyo gargaarlan kusuu biin lahaayey mayay baaqi u kada diraasa baaqa nigeria wey dhammaan kii deegas deegaanada koonfur galbeede oo arintaasay dabka weyn ee ku jira deegaanka buurnaxole oo degmada weji hooskooyow antii umataas baabaahayta daawooyin laladeer laladeer yaa yaa kabogaadiyaana waana deg deg dhankooda arrintaasi guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada weejid cabdow cabdiraxmaan oo idaacadda warsan warmaaya kaasahay mudane guddoomiye iyadaa mahadsanta adi mudan jacaylow
guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada weejid yaa kaas haye guud ahaanba dhegaystayaal eedkaaseen dambeeyey barnaamijkii kulanku warsan ee idaacadda warsan hamiinimadan kula dararteen barnaamijka waliba saaray cabdulaahi nuur aadan waana sinadirirasiyaay farsamada walibaa uu ka nin fadhiyay saaxiibkay saalax cali maxamed qays intiinu halkan koo limadii ahreed un ku kulma doona haddii ilaahay uus ara waliba senka ku tabay sidaas iyo hamiin fayda